xanuunka dilaaga ah ee h i v ids oo inta badan ku dhici jiray dadka ajnabiga ayaa haatan waxaad moodaa in dadka soomaalidu sanooyinkii ugu dambeeyey uu si aan caadi ahayn ugu sii fidayo iyadoo warbixino badan oo lasoo saaray dhulka ay ku nool yihiin dadka soomaalida dowladaha soomaalidu ay soo saarayeen warbixino ku aadan xanuunkan iyo sida uu ugu sii fidayo xanuunkan ayaa kusii faafaya bulshada soomaalida marka loo eego xilligii hore sidii uu ahaa haatan waa ay ka duwan tahay oo dad badan oo soomaali ah ayuu xanuunkan marba marka ka dambaysa kusii fidayaa xanuunkan waa xanuunada xanuunada ka mid ah inkastoo uuna daawo lahe anigu lix iyo toban sanaan xanuunkan la noolahe oo daawada qaata dadkeenna inta badan waxay ku dhimanayaan waxaad qarsatay wuu ku qarsadaa baa layidhi xanuunkan daawada lagu tacaalao rt la yidhaahdo dowladdu ilaahay khayrasiiyo bilaa lacag bay noo siisaa dadka daawada ee xarumaha caafimaadka yaallo tokoorid awgeeday u qaadan waayeen wax kastaba uu kaasiibaa markii aad ilaahay ku abuuray wixii aad ku dhiman laheyd ama dagaal ku dhimata ama xabad ku dhimata ilaahay baa kugu asiibataa ta labaad waxaan isleeyahay labada isclamatay oo isguursanayso waa inay marka ugu horrayso isbaaraan xanuunkaneeto nin buuran nin sideedoo kale u dhuuban ma kale ruuxa waxaa lagu kala garanayaa inuu h i v virus la noolyo waxaa lagu garanayaa waa in dhiiggiisa la baaro intaa baan idiin sheegayaa dadkeenna soomaalidana tokoorid ha iska daayaan xanuunkaneeta waxwada cunid neefta qufaca hindhisada waxyaabaha lamidkaa kuma dhaafo gogoshii aad wada seexataan iyo waxii oo dhan kuma dhaafo dhiigga iyo dhiigga ruuxa xanuunka qabo iyo ruuxa caafimaadka leh hadday istaabtaan waa la qaadsiin karaa taa waa laga taxadiri karaa bay ka dhigan tahay dadka soomaalida wax ruux intuu halkan istaago anigoo axmed cabdulaahi haybeahaan oo dadkiisa intuu hor istaago wacyigelina ma jiro xanuunkan dilaaga ah ee h i v ids ayay bili-aadamku aaminsan yihiin inuu ka dhasho carada alleh waxaana bulshada soomaalida looga digayaa in ay xilliyada isguursanayaan ay iska baaraan ka hore inta aanay lamaanuhu nolosha ku midoobin sidoo kalena taxadar dheeraad ah ay bulshadu ka gasho maadaama xanuunkan fiditaankiisa marba marka ka dambeeya uu aad ugu sii fidayo dhulka soomaalidu degto siyaad bashiic xusanaysyaad hersar idaacadda star f m jigjiga